wallaahi dagaalada buraka hooskoya aad iyo aad anfaylayin nabadgelyadana boqolkiiba boqol eed anfaylanta wala dhibdhami jira maamulka iyo tuulooyinkana wada shaqeyn madaxda kandhaxayd alxamdulilah wal hadda dhibleankiisheeda umajar
gudoomiye walaba dheegnay intii eena shaqaaqiyar ku dhiili eena degmada buur eyl oo nimadan eena may ku jaraan taasi intii ka dhanba socodkii taasi dagaal baa jira dagaal xoog badana ka jiri ayaa magunba may iska aroorsadaayen buur eyl iska aroorsadaayen markuu ciidamada koonfur galbeed oo roogaan degmada buurhaka iyo meela saytow ka bahi ka qaadi meelada may ka dhiya dagaal ciidan hoog badana ka dhiya dad oo gurmada sheene shalay iyo daraad meelaha iska aroorsadaayen kuwar heleen markuu meela la kuweeraray dadkii ciidanka koonfur galbeed ku tirsan buur eyli ku bahi intay seeden dagaalkana intay ku dhiyi dagaalka buur eyli ka dhiya
hay ciidanka koonfur galbeedna buurhakabay ka bahe haye dagaalka dagaal qaraar ahaay dhimasho iyo dhaawac fara badanba injeysani ada dagaalka saytow mayba ilaahay noo guulsiyey makhrabeeyadii markii la deeri iyo gadiinay lugaasha oo ku foqdeen ciidamada daraawiishtina uu kumay la baryahay dagaalkaas ciidamada koonfur galbeed oo qaadeen mayka bilaawday howlgale iyo sameeyaya iskoorkumaadkaas kooyay dagaalka meeqsaa bilaawday oona dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ciraaqtu salaadiyaa bilaawday sidadaan kiin sheegayba dadka tuulooyinka iyo haniin sheegay in iyo gurmad meelo iska aruursadahayaan oo gurmad inuu fullaa ibisgeeda ku kooy meelo iska aruursadaan haniin sheegay saas daraadii markuu ciidamada koonfur galbeed dagaalun qaadan ciraaqtu salaadiyaa bilaawday ilaa irikaliyaasina wal waliska jilba maroobi alxamdulilah ilaahay guula noosii waabin dagaalkaas muddada saacado badan usa qaaday khasaaraha lamadiina gudoomiye maydin ku taawada korta wallahi iyo dhimasho fara badan ayaa ka dhiiday una halka qofa noo dhimada oo shahiiday haye ena marka ena xooga inta badan ena weerarka ayga galan sare isla markaasina jari ena dad ciidamo gurmad dirsaday ena maadaama weerarka hayku isin qaadeen isla markaasina howlgalay iyo weliba ena amniga isin sugaaseen una amiignimo galni dhufeysika galni buuro markii oo noo war haleegna hana weeraran shan goor hana weeraran shalay geerka shan goor yaas ka caabini awoodana ka caabini iyo tignika iyo mooto wadadan si awoodlean iska caabini dhimasho fara badanna meelon ku tabe
gudoomiye sada sheegtay shan marya weerarka qaaden shanta marya weerarka qaaden maad buur eliya ku dhiyay maskaleeda deegaano shargadiisnya ku dhiya maadaama weeraradii shargadiisna buur eylilaka dhiy buur eylilaka dhiy weerarkaas marka ena weeraraas badan ena buur eliya ku sugaasena mise dhaqaaq yar oo horan socday yaa sameeyaseen
maya ninka war helnay iyoba meelaha iska aruursadaayan oo fadaayan ini meel weeraran markuu saas dartiya kahortag iyo aan suubina haye
ha waana ku guulaysan ilaahay guula noo siiya
marka n ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan hubshoole si isla markaasina tababaro badan iyo ka qaadeen degmada buurakaba ee gobolka bay n deegaanka hadda dagaalka ku dareeri n ay ka sugan galanto ka haya
wallahi hadda hadda anakii la hadalahay ciidamada koonfur galbeeda roogan laakiin ini akanada ragna kooyagna amarba kasiinay bedelmaa iyo dadkii biyen waayo ciidamada mayan baaha dhowkana walaago rooba kuqubadi walaago gurmadna baahanyin marku walaago may ka obsanay dadkun dhagar dhagarqabayaasha ah ini macnaha siyaabo kalena la isticmaalaan ada haddaha godoomaan yari laakiin ugu kumayla iyo galanta kahaya gudoomiye sidaad sheegtay gurmad iyo ambaahin ciidamada deegaankaasayna waliba kuwajahanayay ururka al-shabaab isla markaasina siin kuwar haleen ku horseedan dagaalo badan siin dhex mari na ciidanka maylanka qasow intii horyadahan nagadan n maadaama iyo deegaankaasay iyo ku sugayin hadda walaale maynay qasabaase sidaad ogto gol badan oo tasiilaade oo noo dhimaga jira ciidamadaas baabuur mahaysadaan dhaawac shoolaha ka qaadan mahaysadaan markuu koonfur galbeed intii baabuurra iyo wal unurka helaana meeli unoqobsana ka degaana iyo aan weelahayna saas dartiya ayaa walyarko ciidamada reeranka nagni maayo wal hata caqabad ee noo horjooga ini una miilashdegna ma jira taasi waa ila kore intii ina ururka al-shabaab iyo taas ku-xoogeysaan isla markaasiina iyo horeba gudahanka galan degmada burakaw ee gobolka baay maadaama deegaankiisiin ku xoraytan islamarkaasiin reediyanka nagadaas natiijadaas ena natiijxumo natiijxumo maaha weeraraas isin qaasa mar walba isina deegaanka reedanku nagadaasa
maya natiijo xumo ma ee waayo nimankan qadarqabayaasha iyo maha isku aruursadaayanna ilaa diinsoora isku aruursadaan bu-ale iska aruursadaan doogiya iska aruursadaan markiiyo miil weerar qaadan fadaayan sidaad ogta halgan oo kale markiiyo weeraran jabkii hakaraahi ogta boqol meelood iska aruursadaayan marsaas gartiyo inti meelo in iska aruursana in ku xoogaysana in jiidi daysana ayaa dantanii qasabtay ini unu ku horseena
degmada burakabo ciidamo koonfur galbeed dowladda xibili bahaa midooda africa ee amisom iyo ku sugan garab ku helana ciidamadaas koonfur galbeed soomaaliya mad lama ciidan kale dowladda xibili amisom kusugan degmada burakabo
geedka kangeedka una leybani waana guulo una lehahooyini iyona hooba una walaawo dhib araga fani weerdaga fani una kaalmayaaya marka hata walhoo caqabada una lakulungniba ma jira saas daraadiya kamaaragni alxamdulilah dagaalka kan uni khaasnin haay
ciidamada koonfur galbeed soomaaliya bur-eliya hadda kasoo weyneen maadaama dagaalkiisu meelo kudhiya wal oo markaas raadaraca isin ku helan jartana al-shabaab isin meelo kukuroori islamarkaasin dagaalka inti dareeri wallahi baaburko lugalika banjari ini kuroorenan inin sheegi miid miid badanna meelon kuroore marku amiina gali amiin hooba galon dagaalma dareero marku saas dartiya iiumaayo hadii uu waktigo niisfimad lahaay intuu inka badan baan jeysada lahayn madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan horeya amar intii howlgallo adag la kursame isla markaas in al-shabaab la kursafaya deegaanihii degmooyin ku tirsan gobolada baay iyo bocola howlgalladaasay entee marahayan degmada buurakaw iyo weliba tuulooyinka hooskoan maadaama degmada buurakaw iyo hooskoas tuulooyin eedan tiri badan
meelfayliyan marahaysada isin la socotan weerarkuwa lix ninka ee waa umalaya intii un weerar layka qaadahayna ka guuleysadahayna ciidamada koonfur galbeedna wali iyo awood inla hayta garabkaana qobada hayta laakiinse weli wala noodha dhiman waaye antum inka badan bana noo helan lahay koonfur galbeedna iyadan in taageera hayta waana isla socono waana isla shaqeeyahayna ciidamahasiinkaasi weliba ay guddoomiyaha degmada buurhakab ee gobolka baaya maamul koonfur galbeed soomaaliya welin uu soo waraysi gaaraysiya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welin uu soo kuwarbiyeya dagaal markaasan dhexe ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed soomaaliya weliba haan ururka al-shabaab oo ka dhex mariy deegaanka buur eyle ciidankiinkamaadnagaan guddoomiye sida feladan in la xiriirtay way walaal